kulan looga hadlaya maanka gobolka bakool ayaa ka dhacay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool kulanka ayaa isugu yimid madaxda maamulka gobolka bakool midka degmada iyo saraakiisha kala duwan sida saraakiisha ciidamada dowladda dhexe iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada bulshada qeybahooda kala duwan kulanka ayaa saxaafadda ay ka ahayn mid dibad jooga waxaana markii uu soo idaaday kulanka uu faahfaahiyey waxyaabihii ka wada hadleen guddoomiyaha degmada xudur maxamed maalin axmed
korma horey bataxna ahaay oo ururada bulshada lakawacyigeliya sii nabadgelida deegaanka lanaysukaalada fadi nimanka nabaddiidka hayse macnaha deegaamadan dadkii ha ka wadaanlin korseeda fadi ya badanaya shir khamiisad yaa taxnaninhaay runtii nabadgelyada ya kumideed arrantiye rungo ini maanaa nimankaas nabaddiidka iyo amaan howlgalla jaran ciidamada markinka damboy tilmudaate lamberlkuroga howlgalla bilaana ku dhigan nimankaas nabaddiidka ilaa afar qofood laha kuka dili haddana ciidamada howlgalkaas ka jaraan nabadgelya tan kor iyo tan hoose walaska hiringu barnaamijyadaas barnaamijyo maanaha ciidankana garab la siiye shacabka garab siiyaan maamulka garab siiyaan maanaha nimankaas adowkalinka kaalmay degaansi garab la ku sii waxyaalahaas oo nabadgelyada laha ororo badan laku kahadlay taliyaha saldhigga booliska degmada xudur xuseen maxamed axmed ayaa sheegay inay ka wada hadleen sidii loo sugi lahaa ammaanka deegaanada gobolka bakool isagoona intaasi uu ku daray inay al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay ga'anta ku hayaan ururka al-shabaab
amnigu magaalada sidii lansugu lahay maadaama horay ururo badan oo ankashagayayeen urura bulshada ku saabsan ururka dhallinyarada guddaxaafadeedka ciidamada buliiska iyo ciidamada hogga dalka oo iskaalmaysadaw maadaama ha ka siyaadeen barakacyaal sida degmada tiyeglow oo ha ku gaxi rabguure bacdeen garaswiine tuulooyinkan oo dad badan ha ku gaxi indhiiska kooyan abaaro badan oo ardaysada degmada eelberde nawaaxiga gobolka bakool oo dhammaada gobollada dhamba abaarsadeen ha ku gaxi arday bulshadii indhiiska badati sidii liin kordhii lahay ama liin hoojii lahay ayaa ka saabsanaya kulanka maanta booliska iyo ururada bulshada waa dad iska duuban oo aan wada shaqeeyo kornawee mar kastaba shaqadii oon arday iska hirintuu sida magaalada ammaanshe cadowga jidadka afar jid ayaa magaaladan hagalaase jidadkaas oo dhammay waardiiyey arday aan xil saarana gudda xaafadeed urur haweeneed dadliinka talagali oo arday urur dhallinyaro ayaa waardiye ku way la roogay arday ciidamada qalabka sida walay haka ziyaada dadkioo gorda ciidamada arday baadiyaha dad dhallinyaro baadiye laha ku qori amba dad birkeel laha ku bedeliyaa kumada dadka magaalada deegaankan dhaladi iyo arday jidadka dhan ya waardiye dadkaasay intuusan arday walaay horay biladka inka dhagma jar yaani iska duubinyan an wada shaqeeyeen kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo howlgallo ay ka socdaan deegaanada hoos yimaada degmada xudur ee runta gobolka bakool kadibna ciidamada ay soo faaruujiyeen deegaankaasi